habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa habeen jimca bisha sebteembarna ay tahay lix sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka waxaa ugu waaweynaa maanta ra-isul wasaaraha dalkan australia antony albanisi oo wacad ku maray in tallaabooyin cadcad laga qaadi doono sidii looga hortegi lahaa rabshooyinka qoyska wasiirka n d i s ta oo siyaasadda ka baxaya ayaa sheegay in qoyskiisa ay dhibaato badan kala kulmeen intii uu shaqada baarlamaanka ku jiray oo ahayd toddobiyo toban sano golaha wasiirada ee dalkan australia ayaa isku raacay maalgelin cusub oo la siinayo shaqaalaha ka shaqeeya ka hortaga iyo adeegyada rabshooyinka qoyska lacagtaas maalgelinta ayaa gaaraysa afar dhibic toddobo bilyan oo dollar lacagtan ayaa lagu bixin doonaa inteeda badan dhanka taageerada sharciga iyo sidii loo ballaarin lahaa adeegyadaasi hadda khatarta ugu jira ama qarka u saarnaa in la xiro sidoo kale waxaa lagu bixin doonaa ayaa yiri in shaqaalo dheeraada loo qoro adeegyadaasi ra-isul wasaare antony albanisi ayaa sheegay inay diiradda saarayaan tallaabooyin la taaban karo iyagoo ka shaqaynaya sidii loo soo afjari lahaa rabshooyinka ka dhanka haweenka iyo caruurta ra-iisul wasaaraha ayaa yiri waanu ognahay in tallaabo layska kaashado dalka oo dhan loo baahan yahay si wax looga qabto dhibaatadan qaran waa inaanu tallaabo qaadnaa ayuu yiri si loo xaqiijiyo in haweenku ay ammaan yihiin dhimashooyinka laga naxa ayuu yiri iyo rabshadaha qoyska waa in laga hortaga ayuu intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu wasiirka n d i s ta bill shorton oo siyaasadda ka bixi doona ayaa dib u eegay dhibaatooyinka qoyskiisa kasoo gaartay intii uu siyaasadda ku jiray isagoo toddobiyo iyo toban sano hadda baarlamaanka qayb ka ahaa maer shorton ayaa barnaamijka today show waxa uu u sheegay inuu runtii aada u sugayo inuu waqti badan la qaato qoyskiisa waxa uu intaasi ku daray in xubnaha qoyskiisu ay lahaystayaal u ahaayeen xirfadiisa siyaasadeed maer shorton ayaa sii ahaan doona wasiirka n d i s ta ilaa uu siyaasadda federaalka ka tegayo isagoo ballan qaaday inuu daqiiqad walba oo u hartay u isticmaalayo sidii uu u hubin lahaa mustaqbalka nidaamka n d i s ta khasnajigii hore ee laybarka ahaa wayne swine ayaa dhaliilay bangiga dhexe ee r b a da la yiraahdo sida ay u maareynayso sicir bararka isagoo ku tilmaamay shaqada bangiga uu hayo mid laga xumaado samaynaysana mid ka duwan hawshii loogu talagalay waxa uu ku dooday in r b a ga waa bangiga dhexe uu markaasi dhaawac iyo dhibaato u geysanayo qoysaska australia markii uu kor u qaaday lacagaha dulsaarka taasoo uu aaminsan yahay inay dhaqaalaha kobiciisii hoos u dhigtay aysanna waxba ka qaban wixii ugu weynaa ee la rabay inay wax ka qabato oo ahayd sicir bararka muran dhanka mushaarooyinka oo u dhexeeya kalkaaliyayaasha caafimaadka gobolka new south wales iyo dowladda gobolkaas ayaa cirka isku shareertay iyagoo ku baaqay in kumanaan ka tirsan xubnaha urur shaqaaleedkoodu ay shaqada ka joogsan doonaan hal maalin gaar ahaan kuwa ka shaqeeya cisbitaalada dowladda shaqo joojintaas oo dhici doonta maalinta talaadada ayaa saameyn doonta ayaa la yiri qaliimada aan deg dega ahayn sidoo kale waxay markaasi daahinaysaa ayaa layidhi howlaha loo qabto bukaamada qaarkood maamulayaasha gobolka georgia ee dalka maraykankuna waxa ay xireen dacwooyin kusoo oogeen aabbaha dhalay wiil toogasho ka geystay iskuul gobolkaasi ku yaala iyadoo aabbahan lagu soo ogay dacwo ah dil aan ula kac ahayn iyo dembiyo ka dhana caruurta dacwooyinkan ayaa ka dhalanaya kadib markii aabbahan uu u ogolaaday wiilkiisoo afar iyo toban jira colt grey inuu markaasi hub haysto ninka dhallinyarada ee looga shakisan yahay ayaa hadda laftigiisa waxaa lagu soo oogay afar dembi oo ah dil kadib toogasho ka dhacday dugsiga sare ee abalaja high school ee winder ee gobolka georgia kaasoo afar qof ay ku dhinteen sagaal kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray sideed arday iyo hal macalin waxaana la filayaa inay kasoo kabsadaan dhaawacyadii soo gaaray garey oo ah arday cusub ayaa weerarka u isticmaalay qoriga i r ka la yiraahdo madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa isagu ka hadlay isagoo sheegay inuu aada uga xun yahay dhacdadaasi musharaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa u sheegay deeqbixiyaal yuhuuda in jaamacadaha mareykanka uu kala noqon doono shahaadooyinka ay ku shaqaystaan iyo lacagaha maalgelinta ee dowladda federaalk ay siiso maadaama waxa uu ugu yeeray ay isticmaalaan brobagando yuhuud nacayba haddii isagu uu ku guuleysto madaxweynenimada dibadbaxyo ka dhacayay jaamacadaha dalkaasi oo looga soo horjeeday tallaabada ay israa'iil militarigoodu ka fuliyaan gaza ayaa keenay in xisbiga jamhuuriyiinta dad ka mida ay ku eedeeyaan xisbiga dimuqraadiga yuhuud nacayb halka kooxo kale oo dibadbaxayaala ay ku doodeen in dhaliisha siyaasadaha israa'iil si khalada loo turjumay arday ka tirsan jaamacado kala duwan oo ay ku jiraan kuwo u k iyo maraykan ayaa ugu baaqayay jaamacadahaasi inay maalgashiga kala noqdaan shirkadaha israa'iiliyiinta sidoo kalena ay gebi ahaanba jaraan xiriirka dhanka maaliyadda ee israa'iil ay la leeyihiin iyagoo sheegay in shirkadaha ganacsiga la sameynaya israa'iil ay qeyb ka noqonayaan dagaalka kasii socda khaza halkaas oo afartan kun oo falastiiniyiina ilaa iyo hadda lagu dilay saadaasha hawada berito sabtiya magaalada bet waa roobab iyo labaatan adelaide waa roobab iyo sideed iyo toban melbourne waa cadceed iyo sagaal iyo toban sydney sidoo kale roobab iyo labaatan iyo afar brisbanna waa cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo doolarka maraykanka ah halka aad warkaas kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s waxaa noo soo socda qaybihii kale barnaamijkeena caawa marka horese waa warkii uu noo soo diray waryahayaga magaalada muqdisho